haatana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka martida mikrofoonka cabdixaafid cawil ismaaciil ayaana london ka soo diray
hay-adaha qaramada midoobey ayaa ka digay macruur ku dhuufata soomaaliya iyo carruur badan oo ku dhimata gobolka geeska afrika deegaano ay soomaaliya ku jirto muddo dheer waxaa ku soo noqnoqonayay abaaro markasta galaafta nafaha tiro badan oo carruur ah waxaa jira hay-ado ka shaqeeya arrimaha samafalka oo dalalka ay aafeeyeen abaaraha dagaalada sokeeye iyo saboolnimada la shaqeeya haddaba qaab noocmo ah ayay hay-adahaasi u shaqeeyaan barnaamijka martida microfoonka toddobaadkan ayaynu amuurtaasi ku eegeynaa waxaana inoogu marti ah rashid cabdulaahi gacal sabriye oo muddo sagaal iyo toban sannadood ah u shaqaynayay hay-adaha caalamiga ah ee samafalka aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay raashid bal marka hore warbixin guud naga sii qaabka ay hay-adaha samafalka u shaqeeyaan cabdifaaxid waa mahadsan tahay adig iyo bahda v o a ga sida mudnaanta aad ii siiseen inaan la wadaago xifraddeeda haadaha samafalku waa laba nooc haddiid aad la socotaan midu waa hadihii caalamiga ahaay ay aan dooliga ahayn iyo kuwii united nationka ah ee qaramada midoobey haadaha samafalka waxay u shaqeeyaan marka hore waxay si toosa u tagaan oo ka shaqogalaan meelaha ay gargaarka u baahan sida degmooyinka ee xaafadaha iyagoo kala tashanaya deegaanka meesha degan dhibaatadu meesha la eg tahay tegayaba goobtai dhibaatadu ka dhacayso oo ka wareysanaya xaaladdu meesha la eg tahay taana waxaa ku xigtaa iyagoo ka wareysanaya hadihii kale ama mas-uuliyiintii kale deegaanku deganaa inay ka wareystaan isu barbardhigaan xaaladii gargaarka haddii tahay tii caafimaad hadday tahay mid biyo haddii ay tahay mid raashin ay ka wareystaan intay la eg tahay markaasi go-aan gaaraan in meeshii shaqo ka bilaabaan waa tahay rashid marka tusaale ahaan marka ay hay-ad go-aansato inay deegaan ka howlgasho maxay ku qiimeeyaan inay arrintu markay isu bedelaysa macluul oo kale waxay ku qiimeeyaan horta waxay arkayaan oo sahan ku samaynayaan dhinac walba ayay gargaarku ku saabsan yahay haddii ay tahay xaggii ceelasha biyaha webiyada roobki da-ay raashinka tiradiisii iyo xoolihii ay dhaqanayaan tayadoodii markay dhinac walba ka fiiriyaan aya waxay arkayaan natiijo ay yiraahdaan ay ku fiiraan lebalkii ay abaaruhu gaarayaan haddii soo food saareen abaaruhu haddii ay ku jiraan abaaruhu ama abaaruhu meel xun ay marayaan oo heer macluul ay gaarin tahay markay arrimahaasoo dhan wada fiiriyaan ayay waxay ku qiimeeyaan xaaladdu meesha ay taagan tahay taasoo ay u yaqaaniin waxyaalaha afka qalaadka ay ku yiraahdaan integration facial classification i b c oo iyadoo kalalaha qaybtii koowaad iyo qaybtii libaad iyo qaybtii saddexaad iyo qaybtii afraad markaase waxay go-aan gaaraan intaysan qaybtii shanaad gaarin oo ah meesha halisto ah oo naftu go-ayso oo xoolihii dhammaanayaan oo aan u naqaano macluusha ah ama dad markaasay go-aan ku gaaraan xaaladdu meesha ay marayso sidaas ku qiimeeyaan waa tahay dadka sheega in loo baahan yahay in waddamada africa iyo dalalka la yidhaahdo way soo korayaan inay isku fillaadaan jecella inay hay-adaha samafal meesha ka baxaan waxay ku doodaan in reer galbeedka iyaga laftoodu ay abuuraan xaalado si ay dad ugu sameeyaan shaqo isugu jirtaa dalxiis iyo khibrad iyo wixii lamid oo ay dalalkaasi ka fuliyaan arrintaas ma jirtaa wallaahi horta qof walba sibuu wax u farstaa aniga sagaal iyo toban sanan hay-adihii samafalka khaasatan east african ka soo shaqaynayay sidaa la socdo waddamada east africa arrimahooda ma sahlana haddaad fiiriso waddankan u dhalana soomaaliya oo kale ah haddaad aragto south sudan haddaad aad la socoto etoobiya waxa ka socda waxna waa wax ilaahay keeno dabiici ah oo abaaro iska dhacayo daafuuno iska dhacayo biyo badan oo dadkii gaara midna waa wax oo dagaal sukeeye keeno dhibkii oo waddankii tobankii sano iyo labaatankii sano soo socday ka socda ee ummadda qaarkood ama dadka qaarkood isla dhex maraan oy leeyihin waxaynu nabad ku heli lanahay oo waxaanu ugu maarmi lanahay dowlado shisheeye nugu jira way jirtaa arrimo noocaasa laakiin aniga ma qabo in nin ajanabi ah uu u dalxiis tegiyo maanta soomaaliya dhibka ka jira ad og tahay oo ay halis u tahay nabadgelyadoodii al-shabaab ay ka kooban tahay ama kibnab lagu sameynayo marka way jirtaa adna dad oo extremis oo arrinta nooca u arkaa iyo dad u fahmaya dhibaatada meesha ka socoto haddaad aragto dowladaha afrika ah qaar naga horumarsan way jiraan sidaa la socoto etoobiya kenya haddaan barbar dhigno aan isbarbar dhigno laakiin iyagina waxay weli ku jiraan dhibaato corruption ah oo keenaysa masuqmaasuq ah oo u diidayaba inay hore u socdaan oo mar walba soo celo celinaya abaarahan iska daba dhacaya dhibaatadan dadka ay u qaxayaan dagaalo sukee waddanka ka dhasha marka qofban si buu u fasirta arrimahaas waa tahay hay-adaha samafalku xoog intee leeg ayuu saaraa ama khibradaada de adiga laftaadu shaqaalaad ee ka ahayd xoog intee leeg baa saari jirteen in halkii dadka gargaar laga siin lahaa la bari lahaa xirfado wax ku bartaan la bari lahaa sidii ay ugu hortegi lahaayeen dhibaatooyinkan oo dee qofka in maalin kasta kalluun la siiyo waxa ka fiican in la baro siduu kalluunka usoo qabsado ama usoo jilaa
xaafid waa runtaa weeye horta annagu tobankii sano lasoo dhaafay haadihii siday u howlgalaan aad bay isu bedeshay haddaan matalad kaaga soo qaado sidii markii haadihii soomaaliya ka soo baxayn waxaa dhacday in haadihii banaanka u guuraan ay isticmaalaan shaqaalihii waddanka u dhashay oo soomaalidu ahaa ay tababar xoog lah siiyaan ee mas-uuliyadda heer sare ay gaarsiiyaan sidaa la socoto maanta shaqaalo badan oo soomaali ah oo yuunka heerar caalamiga ka jooga oo dunida ka shaqeeya jira oo soo maray ilaa heer directora ah ama ay ka naqdaan dadkiha marka taa faa'iido weyn bay dhalisay oo tababar xoog baa la siiyey haddana waxa dhacday oo aad isu bedelay hay-ad walba maanta leedahay mashruuc baan soomaaliya ka qabanayaa ama kenyan ka qabanayaa ama etoobiyan ka qabanayaa dowladaha deeqda bixiyo waxa ugu horeeya ay weydiinayaan waxay tahay waxaan sidee sustainability ugu yeelaysaan sidee uga soo baxaysaan waxaan rabnaa exit strategia inaadna tustaan markii mashruucan uu dhammaado si aysan u dhicin maalin walba inaan milyan iyo laba milyan iyo saddex milyan idin siino horta kondishinadaasaa horyaala hadda shuruudahaasi horta intaana wax la siinin oo ay proposalka ay qorayaan su-aasha ugu horeyso ee proposalkaas lagu qiimeynayo boqolkiiba lixda la saaraya waxay tahay waa inaanu sustaan exit strategy ah in meesha laga gudbayo waa tahay waa tahay rashid shuruudaha ayaad wax ka taataabatay su-aasha aan jecelahay inaan kaa weydiiyaa waxa tahay dhinaca qarashka oo kale oo adyada lafteeda aad carab marar badan waxa dhaca in shaqaalaha hay-adaha samafalka ay sameeyaan baaq iyo qayladhaan kadibna dowladihii dhaqaalaha haystay ay soo jawaabaan iyadoo xaaladiba ay isbedeshay taas dhibaato ma tahay dhibaato aad aad u weyn weeye sida la socoto dhibaatadu adduunka o dhan ay maanta saameynaysaa khaasatan waktigan la joogo sida aad la socoto dowladihii deeqda bixinaya iyaga waxay kasoo kabanayaan labadii sano ay covid ku saameeyey oo dhaqaalahoodii hoos u dhacay tan xigtaa waxay tahay arrimihii humanitarianku meel walba adduunka kasoo baxaya hadoarrimihii baniaadimada baniaadinimada oo meel walba kasoo baxayaan oo dagaalo sukeeya ay socdaan duufaano ay adduunyada meel walba ka dhacayaan ay maanta laga hadlayo intaasoo milyiin ah oo population a disable ku tahay dhinac walbo qaaradaha haddaan fiirino taasaa keenaysa marka dowladihii galbeedkana wixii waxay u yeelayaan ama carab ha ahaato ama reer galbeedaadan priority bay u leeyihiin wixii waxna waa ha waxna waa wax hore labaatan waddan labaatan sano kusoo jiray oo ay yidhaahdaan protected crisis weeye waxna waa wax hadda dhacayo daafuuno dhacayo dad dhimanayo biyo qaado loo gargaarayo aan u baahnayn wakti dheer in la geliyo iyaga naftigooda prioritigaasna way fiirinayaan sida aad la socoto dagaaladii yemen waxay galeen bishii sanadkii koy tobanaad waxaa aragtay syria dhibka maanta ka socda ilaa hadda inuu socdo dagaalkii ukraine waa aragtay hadda inuu saameynayo marka dhaqaale bixintii waa adkaanaysaa midda keliyaan rabo cabdixaafid wantaabto waxay tahay annagu african ahaan ama soomaali ahaan waa runtii waa inaan ku tashnaa dadka iyaga dadkiyagii maantii ganacsatadii iyo diasboradii dhaqaalo waaweyn bay adduunka ku haystaan waa in wacyigelin xooga lagu sameeyaa oo waddankii dadka dhibaataysan khaasatan abaaraha waktiga hadda aan ku jirno oo si deg deg ah tabarac ugu sameeyaan wax alla waxay awoodaan ilaa shan ilaa toban ilaa labaatan dollar waxay diri karaan tan kaloo taala oon raba inaan taabto waxay tahay dowladdiyaga waxaa loo baahan yahay inay abuuraan hay-ad madax bannaan oo aan siyaasad shuqul ku lahayn oo dadka wax u qabta oo si cadaalad ah mucaawinadan maanta haddii malaayiin soomaali loo diro waxaa loo baahan yaha wixii meeshay ku baxayaan soomaali inay aragto oo aaminto jeebka gacanta geliso wax dirto ha looma baahna markab ka dega kismaayo lagu xayiro la yidhaahdo jubbaland baa iskale diyaaradda baydhabo ka degto la yidhaaho baydhaba iskale ama tii boosaas ka degto meeshaas ka degto waxaa loo baahanyahay hay-ad ka madax bannaan oo shacabkii iyo ganacsatadii iyo haadiya caalamiga aamini karaan oo wax la qaban kara ee ummaddaas saddexda biloodoo soo socota si deg dega wax ku gaarsiin karta waa tahay waa arrinta iminka taagan iyo abaarahan jira ee deegaanadii aynu ka nimid waa hagaag ugu dambayntii rashid waxa aan jeclahay inaan wax kaa weydiiyo qarashka ku baxa shaqaalaha hay-adaha samafalka ah marar badan waxaa lagu eedeeyaa shaqaalaha hay-adahaas ka shaqeeya oo u badan reer yurub in ay qarash badan iyaga laftoodu ay ku raaxaystaan tusaale ahaan oo kale iminka bariga africa inay nairobi degaan ay muqdisho u duuraan hargeysa u duuraan boosaaso u duuraan ay kasoo noqdaan huteelo qaaliya ay galaan taasi ma jirta
cabditaax way jirtaa laakiin waa arrintu inaan laba u kala qaadnaa arrinta midna waxay horta dhalisay arrin sidaan hore kugu taabto positive ah oo ay tahay in maantii haydihii ka qaxay waddankaa nairobi degay aysan u degin keliya soomaali nabad ma aha waxa qaxday oo ilaa ku dhowaad mili soomaali ah oo gashay etoobiya oo gashay kenya oo maanta u baahan in wax loo qabto hay-addii ti dadkii qaxay ee waddamada galena waxbay u qabanaysaa nabadgelyo la-aantii soomaaliya ka jirtana waxay ku qasabtay in waddamada deriska ay degaan ay haddii waddanku nabad ka jiri lahaa anigu ma qabo hadda waxaan isweydiinaynaa cabdixaafidow haddii saddex hay-adood maanta oo ajnabi ah ay ka howlgasho muqdisho ama hargeysa ama boosaaso waxaad aan maanta la sugi karin waa nabadgelyadii hay-adihii ma rabaan in ciidan lagu ilaaliyo oo baawaro qoryala guryahooda lasoo hordhigo islamarkiina ma u mari karaano si xor ah oo waxaa laga cabsanayaa afduub iyo dil al-shabaab dhinaceeda ka yimaada horta waa inaan runta ka hadalnaa oo aynu amniga qayranaa inuusan sugnayn ayuusan gaarsiisnayn meeshii uu nairobi ama kenya ay taagan tahay positiveka kale anigu aan arko oo aad aan horena u taabtay waxay tahay in maanta tacliintii iyo tababarkii shaqaalihii soomaaliyeed ay howshii qabtay oo howshii ku jira inay kor u kacayn oo ay ka faa'iidaysteyn oo maanta meelo sare ka gaaray arrimaha gargaarka ee caalamiga ah ay maanta u shaqa tegaya dunida inteeda kale way jirtaa qarashku waa badan yahay hotel baa ku baxaya xafiisyaa laga ijaarinaya wadamadii kale shaqaalo wadanka kale gudihiisa u dhashay oo kenyaan ama etoobiyaan baa la qoranayaa baqaaray ka furanayaan qarashka waa ficnaan lahayd maanta inuu wadankii galo laakiin waxaanu qaadi karin waa nabadgelyadii dhibaatadana hortaala waxay tahay waa taas maanta haddii dowladda soomaaliya tiraaho soo gala annaga idin badbaadinayno waa fahmi kartaa tenya meesha ay marayso nabadgelyadani marka waa in runtii marka hore xoogga aan saarnaa sidii nabadgelye ku dhan lahayd oy hay-adahan u suurtageli lahayd inay waddanka ku soo laabtaano ka shaqeeyaan aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay rashid aad iyo aad xafid waa mahadsantahay adiga intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii martida mikrofoonka ee toddobaadkan waxaana inoogu marti ahaa rashid cabdulaahi gacal sabriye oo muddo sagaal iyo toban sannadood ah u shaqaynayay hay-adaha caalamiga ah ee samafalka tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo aniga iyo raashidba waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
mahadsanida martida mikrofoonka waxaa soo jeedinaya cabdixaafid cawil ismaaciil